munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa lagu daafuray tartanka qur-aanka bisha barakeysan ee ramadaan munaasabadaasi waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta soomaaliya qaar ka mid a wasaaradaha awqaafta arrimaha diinta dowlad goboleedyada dalka culamaauddiin bahda waxbarashada iyo marti sharaf ee ardayda ku tartami doonto iyo macaahidda iyo dugsiyada qur-aan ee ku yaala guud ahaan dalka qaybo ka mid a guddoomiyaha guddiga garsoorka ee tartanka qur-aanka kariimka shariif ibraahim cabdulaahi cali ayaa waxa uu sheegay in ardayda ka qayb galaysa tartankaasi aanan loo fiirin doonin gobol gobol balse loo fiirin doono qof walba waxa uu keensado iyadoona la eegi doono natiijada saxda ee kasoo baxda tartankaasi annaga guddigeena waxaan isla garanay in midnimada soomaaliya soomaaliyada aan ilaalino waxaan la kala qaadahayo gobol hebel iyo gobol hebel iyo inta iyo dowlad hebel la kala qaadayo inaan imtixaanka kusoo darin qaabka aan u qaadayno waxaa weeyaan nambaraan samaynayna ardada tiradoo intay ta nambarada qoran baa noo yaalo su-aalihii waa qoran yihiin arday kastaba nambarkaada namber qabsaa lale nambarkaasuu qabsanaya nambarkii uu qabsado ayuu tartanka ku galay hadduu kow qabsado kow ku galayaa hadduu labaatanaad qabsado labaatanka ku galaya aan u fiirin mayn kana gobol hebela kana gobol hebela ufiirin mayn marna ardaygaas qur-aanka isagu u akrinayo axkaamtiisa iyo qraa qiraa'adiisa itqaankiisa iyo qawaacidda tajwiidka qur-aanka culamadu ay u diyaariyeen oo lagu ilaalinahay taan baan ufiirin ufiirin mayne laa shabeella walaa shabeelle waxna ufiirin mayn marka hore taas insha allah ballanqaadkaas waa naga qabsada tan kale waxa weeyaan nin walba wi intuu keeno baan maarata uxisaabeynaa ninkaan su-aal weydiino ilaa uu ka dhammaynayo marna gefin ma gef bes wey waa boqolkiiba boqol baa u qaran waxaa jirta wax qaacido oo imtixaanka lagu qaadaa jira waxa la yidhaha alfatxu alrujuucu wallaxnu waltajwiidu walmulaaxadaat waxa la yidhahda oo hadda beryahan kulligeen waa badankeena waa baranay dadka dugsiyada lagu qaadaa meelaha lagu qaadaa ardaygii hal mar gafo waxaan isla garanaya saddex bundaa ka go-eyso halkii mar uu gafo hadduu uu maarata laxni uu galo labaa ka go-eyso hadduu rujuuc galo rujuuc meenaa waa samir raacay gadaal isku soo qabtay fariinka isku soo qabtay halaa ka go-eyso hadduu tajwiidka qaldo halkii tajwiidba nis daraja ka go-eyso ardayga waxaa kale loo tixgeliyaa codkiisa wanaagsan iyo itiqaankiisa iyo addihiisa iyo maarata yani hoo tixgelin hoo waxbaa lagu siiyaa bundadii uu keenay maadaama maarata uu dadaalay codkiisii qabkiisii wixii addihiis uu fiican yahay waxan baan maarata yani hoogaho isagaan ku qiimaynayna aan ugu darnaa ilaa shan daraja ay ugu badan tahay marka tartiibtaasaan ku soconaa marka annaga guddigeenna wuxuu ka kooban yahay soomaaliya dhan uu ka kooban yahay waa ujeedaan ilaa goboladii soomaaliya dhan baan ka koobannahay marka waan kasoo horjeedna soomaalida hataa in qur-aanka tartankiisa gobolgobol lasoo geliyo dowladowlad lasoo geliyo taas annaga waan diidnay si kastaba haatee tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee ramadaan ee laga daafuray maanta magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galaysa arday kala duwan oo ka kala timid gobolada dalka